qaxootiga ku nool xerada ifotu oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ku yaala dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah dadka ku nool xeradan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay silaca iyo nolol xumada ay ku wajahayaan halkaasi iyagoo sheegay inaysan haysanin waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha sida raashiinka iyo biyaha waxa ay intaasi ku dareen inay la-yihiin hoy iyo suuli intaba iyagoo dhanka kala qiray inaysan wax faa'iido ah ka helin halka ay tageen hadiijahasan ibduu wayba ka noolnaa herada ifatuu herada ifatuu waybawaa dhibaato wiynaa ka qabna una natiijo unka deerni maleh maybanin kumada horto maadada koowaad marka unanta koyni hooyga hataa kuwayni mas-uulo saas oo kale kuwayni hata maybaninka sii daranaatana raashinkii way jaraday saliid mahaysana insheegada saabuuntii mahaysana digirtii way waay raashinkii oo garaanshay leeraaya oo hatana hoobada keertii ada kafeela lanlay nafta waayahay onoglay nafta waaya mase qof wiinga naf waayahay dhibaatadaas wiinga ka qabna biitan la waaysin waa kun baray un owlaadana shaay maynsaa waa xasan rooble maxamed oo ku nool harada efatu maybaa dhib ee sila een nahay sidee macnaha musqul la-aan oo baahadsan shan qoysa macnaha may ka isticmaalahayne musqulo haraabti oo kale macnaha jaaman nagadaase macnaha mal isku suu koro maalmo ka hor ayay ahayd markii isla xeradan ay ku dhimatay haweenay soomaaliyeed oo sababsatay isbuurasho ka dhalatay raashiin halkaasi ay hay-adaha shisheeye ku qaybinayeen